horaantii bishii agoosto sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa ururka ay ka baxeen magaalada muqdisho al-shabaab saldhigyadii ay ka joogeen kadib markii guluf xoog leh uu kaga yimid dowladda iyo ciidamada amisom haddaba lix bilood ka hor ka bixitaankooda ayaa la sheegay in uu si dhaba u bilowday khilaaf u dhexeeya hogaanka ururka gaar ahaana amiirka axmed cabdi godone iyo weliba rag ay ka mid yihiin ibraahim xaaji jaamac afqaan iyo weliba mukhtaar robow abu mansuur khilaafkaasi xilligaasi bilowday ayaa ugu dambeyntii bishii juun ayna dhaaftay waxa uu sabab u noqday in la dilo laba ka mida saraakiisha ugu sarreysa ururka oo kale ahaa ibraahim afqaan iyo oo amiir ku-xigeen soo noqday iyo sheekh cabdilatiif xaamud colhaye ama macalin burhaan oo mar madax ka noqday golaha shuurada ee ururka al-shabaab haddaba mid ka mid a saraakiisha dhexe ee ururka al-shabaab oo mar gacanyaro usoo noqday ibraahim afqaan ayaa ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee ka baxsada ururka kadib dilkaasi warbixintan waxaa noo haya kuna eegaya waraysi lala yeeshay sarkaalkaasi maxamed colaad xasan sheekh cumar maxamed oo al-shabaab dhexdeeda looga yaqaano abu ayaan waxa uu ka mid ahaa amiirada la dagaalanka firqooyinka waxaana uu hadda ka hor gacanyare u soo noqday ibraahim al afqaan waxaana uu idaacadda v o a uga warramay khilaafka bilowgiisa khilaafku wuxuu bilaabay febraayo labada kun iyo kow iyo tobankii ayaa hogaankii al-shabaab ku qabsatay ina gudana inuu sharciga ala jebiyey sida inuu dhiigga muslimiinta banaystay xoolaha muslimiinta banaystay intaas kadib waxaa la sameeyey guddi culamo ah oo ay ka mid ahaayeen ibraahim afqaan abu mansuur robow sheekh fu-aad iyo rag kaleba markaas inuu gudana dhibkii taagnaa waxba kama qaban culamadaasina way kala tageen oo way ka xanaageen kadibna waxaa la sameeyey maxkamad kala saarto ragga khilaafka u kala dhexeeya ragga maxkamadaas loo xil saarana waxaa ka mid ahaa zubayr almuhaajir oo ahaa madaxa maxkamadaasi iyo xasan yacquub axmed gurey bilaal suudani iyo xayaako lah labada dhinac ayay dhegaysteen waxayna baaritaan ku sameeyeen arrimaha la isku eedeeyey oo ah inuu gadan inuu jebiyey sharcigii alla maxkamadaasina waxaa loo siiyey awood xataa haddii ay ina godanay ay u arkaan inay xalka qaadi karaan iyo wixii ka hooseeyo intaas baa la isku raacay maxkamadii inuu gudana ay usoo bandhigtay in uu soxo qaladaadkii uu galay oo ilaa toban ahay waxaana sii saddex bilood gudahood in uu ku soxo xukunkana iskaga dawo run ahaantiina wuu diiday isagoo marmarsiyo ka dhiganayo amiir baan ahay waxaan doono ayaan sameynayaa oo waa ii bannaan tahay al-shabaab waxay bilowday dagaallo ku dhufo oo ka dhaqaaqa waxaana adkaatay in hogaamiyaashoodu ay si toosa isku arkaan gaar ahaan xubnaha doonayey in wax laga bedelo istaraatiijiyadda xarakada waxaa ku adkaatay inay toos ula xidhiiraan amiirkooda raggaasi qaarkood waxay bilaabeen inay qoraallo naqdinaya hoggaanka ku daabacaan baraha internetka ee jihaadiga ah ama inay ka hadlaan masaajidda raggaasi waxaa ka mid ahaa sheekh xasan daahir awees oo ka hadlay masaajid ku yaalla ceelasha biyaha sanadkii labada kun kow iyo tobanka yacni waa dhici kartaa qofku moogtahay inuu nusuusta si asaga u deliishado ama dadku si u deliishadaan laakiin waaqiciga haddaysan saas noqonin waa waa ceeb waay in marka la yidhaahdo waxa weeyaan aniga maahan cid kaloo jihaadi karta ma ma jirtana waa waxa weeyaan iyaduna jid maaha khilaafka waxa uu markii dambe gaaray meel aan waxba laga qaban karin bishii abril aynu soo dhaafnay waxaa iskuday dil ka badbaaday abuumansuur alamriiki oo ka mid ah hogaamiyaasha muhaajiriinta al-shabaab oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee sida tooskaa u dhaliilay hogaamiyaha al-shabaab kadib markii uu fariin soo dhigay barta internetka ee yuutiyubka iskudayga dilka alamriiki waxaa cambaariyey xubnihii kale ee iyaguna dhaliilsanaa hogaamiyaha al-shabaab abu ayaan ayaa ka warramay khilaafkaasi sida uu kusii kordhay khilaafkii siduu usoo socday markii la arkay in ninkani oo ina gudano ahaa ou yahay nin dictator ah oo sida si xasan bahrawas uu sheegaba oo manhajkii makabiile uu ku socdo oo tii islaamka uu ka leexday oo sida saylici uu sheegayba oo nin dictator ah oo kaligitali ah oo aan cidno la tashanayn oo wada tashina ogolayn marka raggii waxay bilaabeen sida saylici iyo sheekh fu-aad iyo zubeer muhaajir inay hoos ugu tagaan oo keli keli ugu tagaan oo mid kasta u kala dhuunto ina godana si uu ugu naseexeeyo oona u waaniyo si uu ugu soo la ugu soo laabto dariiqa xaqa ah sidii salafka samayn jireen markuu intaas ay sameeyeen waxaa u caddaatay in ninkani ay arkeen inuu waxba haba yaraatee waana qaadanaynin waxay bilaabeen in dadka muslimiinta ay u caddeeyaan waxaana bilaabay zubayr almuhaajir inuu ku istaago masaajidka oo baraaba ku yaalo kabacdina ushee u sheego maalin jimcaha khudbada gadaasheed u sheega dadka muslimiinta ah in ina gudanay in wax la soxo uu diiday in inxiraafaadkii iyo maxay sharci diidkii iyo sharcigii uu ku tumanayo oo kusii socdo kabacdii ayuu soo saaray markii ugu dambeysay bayaan bayaankaas oo ugu magaca daray haadaa balaaqu linnaas taas oo ahayd xukun iyo amar oo in madaxa iyo laga gooyo ama la dilo zeelici iyo burhaan iyo ragga lamid ah haadaa balaaqu linnaas wuxuu soo saaray adiga shacbaan ama juun bishii juun bilowgeeda
bishii juun ee aynu soo dhaafnay sagaal iyo tobankeedii waxaa ciidamada amniyaadka ee al-shabaab lagu daadiyey xaafadda bakhdad ee magaalada baraawe oo ay degganaayeen ibraahim xaaji jaamac al afqaan iyo macalin burhaan iyo xubno kale seelici oo gurigiisa ka soo baxayo ee noo soo socdo markaasi ayaa waxaa looga maday afarta dhinac marka waxaa lagu waxaa lagu yidhi yaa munaafaq mar alle markuu soo jiistana xabadda ku bilaabatay intaasi dilkaasi u dhicin waxaa magaalada inagodana uu kusoo daatay ciidamo oo loogu magacaabay fursaan xisba ciidamadaas ayuu diyaariyey wuxuu kaloo sameeyey mar alla markay xabadihii ku dhaceen hasee dhici si aan dadka isweydiinin xabadda maxay ahayd wuxuu jaray hormuud bay xoog ku galeen oo barawe iyo iyo nation waxayna xoog ku damiyeen teleefanadii oo dhammaay kabacdina waxaa dhacday in ay qaateen markay dileen kabacdina ay qaateen baabuur finoldo madowna ee ku rideen een la tageen markay ahayd shaqa dhaha habeenkiina ama shan saa habeenimo camalna waxaa loo galay guriga macalin burhaan bay galeen macalin burhaan bay kala soo baxeen macalin burhaan oo weliba xanuunsan oo faleebo kus ku suran tahay oo malaria iyo tifo u qabay waa la soo baxeen macalin burhaanna ma u dagaalamin waxay markay gurigiis kasoo bixiyeen meesha la dhaho banaanka ee keeneen way meesha ayay ku dileen asagana isagoo ka hadlayey sababta dilka looga bilaabay ibraahim xaaji jaamac al afqaan iyo sheekh cabdixamiid xaashi colhaye oo ku magac dheer macalin burhaan waxa uu abu ayaan ku jawaabay macalin burhaan iyo ibraahim afqaan wuxuu u bartilmaamtay raggaas inay ahaayeen rag culamo ah caan ah waxgarad ah labadaba waxay soo mareen amiirka sare ee ee shuurada ayay soo mareen niman maxay ahayd markaa xoog ogaal ah oo shirta inay gudano dhammaantiis hayo waxay go-aansadeen in ninkani ay ka hortagaan ee dadkan u caddeeyaan waxayna arkeen in ay tahay waajib aya ka saaran ninkan uu ka inxiraafay shareecadii ilaahayna diiday kitaabkiina u kala baxana diiday manhajkii rasuulkana uu ka leexday ee manhaj kala samaystay waxay u arkeen inay waajib tahay inay u caddeeyaan dadka xataa hadday naftadooda ku bixayso waxayna sida zeelici iyo zubeer muhaajir markaa la hadalna waxay dhihi jireen loo hanjabo waan iidinaynaa camal dhah waxaa dhihi jireen soo degdega habeenkii ka dambeeyey dilka labadaasi xubnood ibraahim xaaji jaamac al afqaan iyo sheekh cabdixamiid xaashi colhaye waxaa isku diyaarinayay inuu magaalada baraawe ka baxsado sheekh xasan daahir aweys oo ka mid ahaa xubnaha sida weyn ugu fikirka dhowaa ragga la laayey sheekh cumar maxamed abu ayaan waxa uu ka warramay sidii uu sheekh xasan daahir aweys kaga soo baxsaday magaalada baraawe markii ibraahim afqaan la dilay la dilay macalin burhaan rag badan ducaadana la xirxiray sheekh xasan daahir aweys ilaahay xabsiga ka soo daaye iyo rag la socday oo na waxay ku isku qarinayeen magaalada baraawe habeen bay go-aansadeen inay ka dhaqaajiyaan magaalada baraawe doon bay kireysteen kadibna magaaladii lug ugu baxeen doontaas ayaana kasoo raaceen jasiira korteed markii la maraayo doontii way shidaal goosatay kabacdii shidaal bay doonteen halkaasi shidaal bay kasii qaateen ilaa afar maalmood ayay doonta kusii jireen xardheera ayay ka degteen kabacdi xasan daahrawes ayay ogaadeen inuu doonta ku baxay waxay sameeyeen inay baddii iyo xeedihii xaraasa ay ka qabtaan oo ciidan badan ay keenaan oo amniyaad badan ay kusoo fardhiyaan ayay bilaabeen taasoo adeeg ka dhigtay in rag kaleeto oo rabay inay doomo kasoo baxo aniga kamid ahay iyo rag ila socday iyo rag kaleeto oo inay jiraan laga yaabo inay kabacdina ay noqotay inaan lug iyo lugteena caanamaalno waxa uu sheegay abu ayaan inuu isaga laftiisa ka soo goostay baraawe dilka ibraahim afqaan kadib waxa uu ku tilmaamay wixii uu u qabtay al-shabaab inay noqotay hal bacaad lagu dhisay sida uu hadalka u dhigay abu ayaan oo wax laga weydiiyey sida dilka ka dhex dhacay hogaanka al-shabaab uu u saameeyey xarakada waxa uu abu ayaan ku jawaabay arrimahani al-shabaab oo keliya ma ay saameen ee shacabka soomaaliyeed oo dhan ayay saameysa waxaana dhihi karaa marka ugu horeyso kalsoon la-aan inay ku badato tan labaad kala cabsi kala shaki kala carar inay ku abuurtay dadkii israacsanaay in ree in rag aada u fara badan oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar ay iskaga carareen meelaha shabaab ay ka taliyaan in la xirxiray culummo ducaad waxgarad aada u tiro badan maalin dhaweyna lagu xukumay xarigyo sanado ah in laga kuustay wax wanaag ah inuu ka imaanayo inay godan ama al-shabaab aniga kama tirsan al-shabaab kumana jiro al-shabaab kamana aamiika al-shabaab bal waxaan ka ahay bari maadaama ay ka inxiraafeen manhajkii rasuulka ay diideen in lagu kala baxo kitaabkii ilaahay waxaan dhahayaa dadka soomaaliyeed iyo dhammaan ragga hadda la socda ina godane ninkani diin idima hayo aakhire idima hayo wuxuu dilay culimmadii wuxuu ku dirayaa dhalinyarada yaryarka uu amraya inay dilaan culimmadii iyo dadkii muslimiinta ahaa wuu ka leexday dariiqii uu ku socday saxda aheyd mar hore ayuuna ka leexday dariiqii ka leexday waxaan dhahi lahay ninka mar hadduu diintii idin hayn aakhiradiina idinka halaynayo waa inaad iskaga harabtaan kana bara aad qaadataan isagoo dhinaca kale ka hadlayey awoodda amiirka xarakada al-shabaab halka ay haatan ku tiirsan tahay waxa uu abuu ayaan ku jawaabay horta shabaabku waxay gaareen isku filnaasho isku filnaashadaasina waxay ku gaareen dadka ayaa booban ina godanay wuxuu leeyahay nidaamyo kala duwan oo dadka hantidooda uu ku boobo markii laga reebo tii ahayd zakawaadka ummadda muslimiinta ka aruurinaya wuxuu leeyahay noocyo badan oo oo canshuuraad ah oo dadka uu ka qaada xataa qofkii markuu guri dhisanayo sida baraawi meelahaasi aan aan ogay waxaa laga qaadayaa ilaa boqol iyo labaatan doolar ayaa laga qaadaya inuu gurigiisa loo fasaxo inuu warqad helo gurigiisa u dhisan karo beeraha sisinta kasoo baxaysa tusaale ahaan haddaan kuu sheego beerta sisinta kasoo baxda u tegayan waxay ka qaadanayaan zakada markii zakada laga qaada kabacdi beerta kuwa u tegay ay soo iibsanayaan jawaankii waxay kasoo qaadanayaan lacag gaaraysa todobaatan kun ama afar dollar kabacdina markii la keeno oo la rabo in magaalada laga soo saaro xamar loo soo dhoofiyo waxay ka qaadanayaan tikpointadooda ay ku xisaabinayaan jawaan kasta waxay ka qaadanayaan boqol kun sida soomaaliya ayuu ka qaataan jawaankii tikpointiga markuu soo marna wuxuu ka qaadanayaa lacag gaarayso maxay ahayd lacag badan ayuu ka qaadanaya gaarigaasi rarnay marka waa dad noocaasi u boowayo hantida muslimiinta wuxuu kaluu ku dhisan yahay dhalinyaro oo yar yar ah oo maxay ahayd sida amniyaadka ah oo u ogolaan inuu la kulmaan dadka muslimiinta iyo culammada uma ogolo isaga oo keliya shiiku ah ajalooyinkiisa oo keliya bay dhegeysanayaan wax alla wuxuu sheego ayuu diin u arkaan kuwaas ayuu ku dhisan yahay oo isaga keliya ay ka markhaataan wuxuu kaloo ku dhisan yahay iclaam xoog weyn barabagandadiisa iyo afkaartiisa iyo dayntiisa meesha uu ku afuufo abuu ayaan waxa uu dhaliilay sida dowladda soomaaliya uga falcelisay khilaafka al-shabaab dhexdeeda ah gaar ahaan kiiska sheekh xasan daahir aweys shan labaatankii juun ayaa maamulka xibin iyo xeeb waxay sheegeen inay sheekh xasan daahir aweys gacanta ku dhigeen sagaal labaatankii bishii juun ayaa sheekh xasan daahir loo gacangeliyey dowladda soomaaliya oo u taxaabtay xabsiga nabad sugidda ee magaalada muqdisho abuu ayaan waxa uu sheegay in ragga la jooga al-shabaab balse diidan hoggaanka ay taasi dhabarjab ku noqotay oo ay ka baqayaan inay xabsi galaan ama loo dhiibo waddamo shisheeye haddii ay dowladda isku soo dhiibaan inta ka carartamaana inta kale la joogta waxay u joogaan cabsi ee ka baqayaan haddii ay kasoo cararaan in maxay ahayd ama maraykan la kaco ama dowladda soomaaliya ee la kacdo maadaama ee dowladda soomaaliya ee dhahday ragga caanka ka ahay iyo ragga maraykanka ay ama liiska argixisada ku jiray ama raggii muhaajiriinta ahay intaan ka ahayn waa cafinay laakiin raggaasi ma cafineyno maadaama ay dowladda ay go-aansatay raggii cafis la-aanta dowladda dhankiisa ka waxay ku kasban yihiin marka inay inay godano iyo dulmigiisa iyo diin la-aantiisa ay hoos joogaan ayagoo raali ku ahayn abuu ayaan waxa uu sheegay in xidhitaanka xasan daahir aweys ay caqabad ku noqotay isaga laftiisa oo aanu weli si buuxda isugu soo dhiibin dowladda soomaaliya sida uu v o u sheegay horta dowladda waxaan dhihi lahay waxay samaysay maadaama ay rabtay inay noqoto dowlad soomaaliyeed maadaama ay rabtay inay noqoto dowlad wadanka dhan saldanadeeda haysato ee maamusha xuduudaha wadanka o dhan maadaama ay rabtay in dowladda soomaaliyeed in ay ka guuleysato maxay ahayd ragga la dagaalamayo intaasoo dhan maadaama ay rabto laakiin wadadii ay ku guuleysan lahayd ma ay samaynin looguma guuleysan karo dad kasto military ahaan iyo noocaasi waxaa loo baahan yahay in waxay ahayd in ay ragga ay oo inay godana bursanayo ama dili rabo ama xirxiranayo ooy rabin inay inay godana la joogaan meelay aadaanan lahayn inay dadkaas oo dhan muhaajiriin ha ahaadaan ama ansaar ha ahaadaan ama madax sar ha ahaadaan intaba inay soo dhaweysa ayay ahayd ay ay gacno furan oo kusoo dhaweyso maadaama ay kasoo tegayaan inay godanaha dagaalka ku hayo qaraxyada iyo miinooyinka iyo shacabka dhexdooda iyo isgosyada dhigayo maadaama ay kasoo tegayaan waxayd inay soo dhaweysato marka xariga shee xasan daarhaweys waxaan dhahayaa dhabarjab weyn ayay ku tahay dowladda dhabarjab weyn ayay ku tahay guul weynna waxay u tahay inuu godanay guul weynna waxay u tahay inuu godanay wuxuu oo dhahayaa inuu godanaa ama signaalkuu bixinaya waxay tahay ama ila jooga ama xabsiga maxay ahayd waxaa gashaan dawladda iyo xabsiga maraykanka ayaa gelaysaan oo nin kastoo iga tago dhibaato iyo carar iyo inuu xabsi galo iyo cabsi ku noolaado ama inay ila joogtaan weeyaan oo dhahaya wax alla waxaan sameeyanay igu adeecdaan qalad marka dawladda xasan daar hawees inay xabsiga ee kusii haysato xabsigaas ay kusii haysato waxay ku tahay dhabarjab weyn bay ku tahay ayaga waxayna u tahay arrin ay ugu gargaarayaan ina gudana inaan laga soo tegin oo laga soo kala cararin sidaas ayay tahay ayaan malaynayaa waana xaqiiqda waa sidaas
codkaasi waxa uu ahaa sheekh cumar maxamed oo al-shabaab dhexdooda looga yaqaanay abu ayaan oo isagu mar ahaa gacanyarihii ibraahim al afqaan waxa uuna qayb ka ahaa warbixintaasi uu noo diyaariyey maxamed colaad